ugu horeyn waxaan salaad iyo mahadnaq u dirayaa dhammaan shacbiga somalilan gudahi iyo dibadba meel kastoo ay joogaan mudanayaal iyo marwooye waxaa sharaf iyo maamuus i ah inaan sanadkii afraad hor imaado aqalka baarlamaanka somalilan ee guurtid iyo wakiilada taasoo aan ka hor jeedinayo khudbad sannadeedkii uu dastoorku igu waajibiyey waxaana khudbadeeda laga hadlayaa kaga hadlayaa warbixintii sanadka tegey iyo qorshaha xukuumadda ee sanadka cusub iyadoo aan si gaarana ugu tilmaami doono wixii xaalad daruuri ah in laga warramo somalilan waa qaran saddex iyo labaatan jirsaday oo qaangaad ah waa qaran ay dadkiisa iyo dowladdiisuba bar kasta iyo goor kastaba u soo jeedaan labaatankii sannadood ay somalilan jirtayna shacbi iyo dowladba somalilan waxay halgan ugu jirtay dadaal ay ku xaqiijinayso qarannimadeeda adkaynta nabadgelyada koruqaanidda adeegyada asaasiga ee waxbarashada caafimaadka biyaha horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaan jecelahay inaan sanadkan warbixinteeda ku sareeyo heerka aynu ka joogno dhinacyada kala duwan ee nabadgelyada siyaasadda iyo adeegyada bulshada waxaa hubaala in maanta somalilan marayso meelaan indhaha laga qarsan karin iyadoo buuxisay shuruudihii looga baahnaa waxaase jirtaa in cadowga somalilan ku howla yahay hagardaamooyin uu ku waxyeelaynayo himilada ummaddeenna oo ah dowladnimo iyo qaran cagihiisa ku taagan oo beesha caalamka ka mid a warbixinta xukuumadda ballanqaadkayagii iyo barnaamijkii siyaasadeed ballanqaadyadayadii iyo barnaamijkii siyaasadeed fulintooda waxaan usoo kala horraysiinayaa sidii ay u kala muhiimsanaayeen ee baahida dalku ahayd isla markaana ay awoodda dhaqaale inoo saamaxaysay waxaanan idiin sheegayaa in ballanqaadyadii qiyaas ahaan boqolkiiba shan iyo siddeetan ka mid ay qabsoomeen oo ay sidii loogu talagalay u fuleen halka boqolkiiyo labaatanna gacanta lagu hayo oo aanu ku rajo weynahay inay maalmaha soo socda ay dhammaan doonaan boqolkiiba saddex keliya ayaan filayaa in wixii aan isugu inoo qabsoomi karin ee ku talagalka yagii nabadgeli kow nabadgelyada nabadgelyadu waa asaaska nolosha aadamaha waana halbowlaha dalka u tamarinayo ee la-aanteed aanu jiri karin amase horumarna higsan karin haddii aan nabadgelyadu jirin waa wax ilaahay loogu mahadnaqo inuu dalkeennu maanta ku sugan yahay nabadgelyo aada u heesarraysa oo aanu ka mid nahay dalalka africa ugu nabadgelyada fiican waxay nabadgelyadu ku dhisan tahay dadaalka ciidamada ammaanka soo jeedka iyo feejignaanta bulshada iyo tacabka iyo joogtaynta ay ciidamada qaranku ugu jiraan heeganka ilaalinta dalka iyo dadka sida aad wada sida aad wada dareensan tihiin waxaa jira cadow badan oo uquuli u quuli waa iyo xiqdi dartii doonaya inay wiiqaan degenaanshaheenna dimuqraadiyadda iyo horumarka aynu ku tallaabsannay iyagoo adeeg iyagoo adeegsanaya taba iyo xelado qarsoon waxaa hubaalah in cadowgu keligii waxyeelo inoo geysan karin haddii aanu helin qaar inaga mid ah oo dhagaraha cadowga inala beegsanaya gacan ku siinaya ama gacan ka geysanaya anigoo ku dadaalayna sidii aan kor ugu qaadi lahayn tayada tababarka dhaqaalaha iyo moraalka ciidamada waxaanu kudhinay mushaarooyinkii waxaanu siinay darajooyinkii waxaanu u samaynay kuliyado iyo dugsiyo tababar oo aqoontooda kor lagu qaado sidoo kale waxaanu idiin soo gudbinnay shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen xeerka sirdoonka qaranka xeerka booliiska iyo xeerka la dagaalanka argixisada waxaan idinka codsannay inaad gacan naga siisa idinka codsanay inaad gacan naga siisaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo ictilaaf raadinta waxaan u guntannay xaqiijinta iyo taabagelinta madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan sida ay uga mid noqon lahayd bulshada caalamka una heli lahayd aqoonsi buuxa ilaahay mahaddii somalilan waa dowlad ku timid rabitaanka bulshada dadkeennuna aqoonsan yahay dadkeeduna aqoonsan yahay dadkeedu ilaashanayo buuxisay dhammaan shuruudihii dowladnimo waa hubaal dunidu waynala waynala macaamushaa waana inaad ixtiraamtaa balse inamay aqoonsan weli siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan waa mid caad oo haysata jidkii loogu talagalay waxaa dunidu si aan mugdi ku jirin u qirtay marar badan iyo goobo iyo goobo badan kaalinta aan ladhaala dafiri karin ee jumhuriyadda somalilan kaga jirto mandaqadda geeska africa iyo beesha caalamka wadahadadii inoo dhexeeyey innaka iyo soomaaliya way socdaan waxayna ku xusan yihiin nuxurkii ka soo baxay bugaagta laydiin qaybiyey waxaana soo jeedinayaa in goluu ka doodo wixii dan qaran loo arko la ansixiyo si joogta ana warbixinteeda waxaan wayla wadaagi jiray oo waxaaba mar kasta guddiga wadahadlada idinku jiray xildhibaano iyo shirguddoonka golayaasha waxaa maalmahan iyo maalin horeba warbaahinta kala socoteen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh oo sheeganaya xiriir noo dhexeeya iyo waraaqa aanu isweydaarsanay waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu uu ku cusub yahay saaxadda siyaasadda waana dhalinyaro waa nasiib darro waa nasiib darro hadduu sheegto oo waxqabad ka dhigto waraaqdii tahniyadda madaxtinimada ee aan ugu diray ma jirto waxaan ka weydiinaya xasan sheekh dalkayga iyo xuduudihiisa doonna waxaa noo dheeeya waxaa noo dhexeeya wadahadal dudu inoo golaysay ee si nabadgelyo ah ma u kala boqollaa ayaanu leenahay qarnimada somalilan waa mid ku timid codka shacabka waana difaacanaynaa waana u dagaalamaynaa waana u dhimanaynaa waxbarashada iyo caafimaadka waxbarashada iyo caafimaadku waa laba shay oo aan kala maarmi aan kala maarmin kuwaasoo saldhig u ah nolosheenna waana waxa bulshada dunidu ku kala horayso ama isku dhaafto taasoo aanu ahaantood qiimo yeelan karin waxbarashadu waa xuquuq asaasi ah oo ay leeyihiin dhammaan muwaadiniinta somalilan annagoo ogsoon in dhammaan muwaadiniintu xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho lacag la-aanah taasoo leh tayo leh ayaan tacab badan gelinay waxbarashada dowladdeedu waxay mudnaan siinaysaa horumarinta baahinta iyo firinta waxbarashada dadweynaha waxaanu dhiirigelinaynaa sare uqaalidda cilmi baadhista hal abuurka iyo farshaxanka horumarinta ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka isboortiga iyo dhaqanka suuban ee dadka dhaqanka suuban ee dadka somalilan waxaa xaqiiqo ah inaan maanta waxbarashadu ay marayso meel fiican oo aynu ka horrayso dalal badanoo africa ku yaalla waxaad wada og tihiin muhiimadda caafimaadku iyo fayadhowrku dadka u leeyahay annagoo ogsoon xilka iyo waajibaadka naga saaran ummaddayada waxaanu caafimaad ka qabannay waxyaaba buuqda haddii uu noqon lahaa dhinaca dhismayaasha xarumaha caafimaadka hadday tahay qalabka caafimaadka iyo koruqaalidda aqoonta howlwadeenada caafimaadka iyo hadday tahay ololayaasha loogu cidhabtirayo cudurrada dilaaga ah iyo kuwa faafa haddii aanu dadaal badan ka gelinay caafimaadka guud ahaan haddii aanu dadaal badan gelinay caafimaadka guud ahaan waxaanu si gaara ula tacaalay xanuunka h i v aids oo dunida faraxun ku haya dabcan innakuna dunida ayuun baynu ka mid nahay xukuumaddeedu waxay xilligeedu iska saartay si walba oo xanuunkan wax looga qaban lahaa soomaaliyaad ahaan si aynu u aynu aynaan u gaadhin heerka loo yaqaano marxaladda ugu xanuunka uu xanuunku ugu baahsan yahay iyada oo nasiib wanaag aanu joogno marxalad aanu baahin oo wax laga qaban karo waxaanu si buuxda isu barbar taagnay komishinka qaranka ee qaabilsan hawshan markii aan ogaanay inuu jiro culays maaliyadeed oo ku soo kordhay global fundka oo ah hay-adda soomaaliya iyo wadamo badan oo dunida ka mid ah ka caawin jirtay dhinaca dhaqaalaha waxaanu miisaanada qaranka ugu daray taageero maaliyadeed annaga oo baaqal u diray bulshada somalilan iyo beesha caalamka guud ahaan kaasoo ku wajahan sidii aynu gacan buuxda ugu sii lahayn komishinka qaranka ee xakamaynta eydhka sidii looga horjoogi lahaa sidii looga horjoogi lahaa shanta sane ee soo socota heerka ugu hooseeya ee aynu gaadhsiin karno intaa wixii ka dambeeyana aynu u cidhibtiri lahayn xanuunkan xoolaha iyo ilaalinta deegaanka xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha dalka sidaa darteed waxaa laga maarmaana in lagu dadaalo caafimaadkooda iyo daryeelka iyo deegaanka ayaynu ku noolahay ku nool yihiin waxaana wasaaradda iyo howlwadanada dadaal badan geliyeen caafimaadka xoolaha waxaana la daweeyey in ka badan labiiyo toban milyan oo arya hal milyan iyo shan boqol oo kun oo geela iyo hal milyan iyo shan boqol oo kun oo lo ah inkasta oo tacabkaa la geliyey haddana waxaa jirtay laba markab oo geela oo laynagu soo celiyey kuwaasoo markii la baadhay laga helay boqolkiiba laba bersent dibtuna waxay noqotay afartan neef oo geela iyadoo xooluhu muhiimaddaas leeyihiin ayaa waxaa ka muuqa dayac iyo dadaal la-aan taasoo degaa deegaanadii xooluhu lahaayeen daaqi jireen weerar badan lagu hayo iyadoo aad maqasheen tuulooyin oodo iyo xidhmooyin dhulkii xooluhu daaqi jireen lagu xayilay waxaa labada gole ka codsanaya inaad arrintaa gacan naga siisaan xeerka hortiinna yaalla ee ilaalinta deegaanka idinkoo waajibkiina sharci ka gudanaya aad dejisaan dadejisaan sidii ay inoogu suurtogeli lahayd ilaalinta iyo xakamaynta deegaanka wadooyinka wadooyinku waxay muhiim u yihiin dhinacyada kala duwan ee nabadgelyada dhaqaalaha isku xidhka gobollada iyo degmooyinka waana lafdhabarta horumarka annagoo arrintaa ka shidaal qaadanaynana waxaanu dayactir ballaadhan ku samaynay waddada hargeysa berbera waxaa la dhameeyey waddada bowrabe waxaana dhowaan la xadhiga laga jaray waddada wajaale sidoo kale waxaa la bilaabay waddadii ceragaabo sanduuqa somalilan development fund waxaa laga bixinayaa kharashka dhammaystirka waddada berbera iyo xamaas ilaa sheekh oo ku bixi ay ku bixi doonto afar milyan oo u s dollar iyo waddada kalabayd ilaa dila oo loo qorsheeyey laba milyan oo u s dollar horumarinta madaarada iyo dekadaha madaarada iyo dekeduhu waa baabka laga soo galo dalka waana xidhiirka waddamada iyo dariiqa ganacsi ee sahla macaamilka nololeed ee naga dhexeeya dalalka caalamka ah annagoo arrintaa ka sidaal qaadanayna waxaanu u howlgallay sidii loo dhisi lahaa madaarka caasimadda hargeysa iyo berbera waxaa socota dhismaha lagu dheeraynayo dhabaha diyaaradaha ee caasimadda kaasoo marka uu dhammaado noqon doona madaar ay nooc kasta oo diyaaradeed ka soo degi karto dekadda berbera oo ah marsada ugu muhiimsan dekadaha geeska taasoo leh waxyaabo dabiici ah oo ay dheer tahay dekado badan waxaanu muddo ku howlanayn sidii loogu heli lahaa maalgelin iyo dhaqaale lagu horumarinayo si ay u noqoto deko soo jiidata qayb libaxna ka qaadata xarakadda ganacsiga ee mandaqadda world class facility noqoto waxaa wada hadlo noo socdaan shirkado badan oo ay ugu mudan tahay shirkadda faransiiska ee lagu magacaabo bolore horumar badan ayaa dalka ka socda cudurku waa soo boodaa caafimaadkuna aayar aayar ay u yimaada waxyaalo badan oo la qabtay iyo inta socota cayaar kumay iman ee waxaa la geliyey dadaal iyo tacab haddii aynu yaro milicsanno maanta iyo maalintaan xukunka la wareegnay waxaa ka soo baxaya faraq aad u badan tusaale askarigu wuxuu qaadan jiray mushahar laba boqol iyo shan iyo lixdan kun iyo laba boqol taasoo u dhigata afar iyo afartan dollar maantana wuxuu qaataa saddex lix boqol iyo saddex iyo soddon iyo lix kun iyo gumada darajada taasoo u dhigata boqol iyo boqol iyo lix doolar iyo gunada derajada wasiirku wuxuu qaadan jiray somalilan shilin afar milyan siddeed boqoloo kun taasoo u dhigataa siddeed boqoloo doolar maantana wuxuu qaataa afar iyo toban milyan boqol kun taasoo u dhigantaa laba kun iyo saddex boqol iyo konton garsoore wuxuu qaadan jiray laba milyuun sagaal boqol iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo siddeed laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan kun iyo siddeed boqol taasoo u dhiganta saddex boqol iyo sagaal iyo afartan doolar iyo dhibic lix maantana wuxuu qaataa lix milyan siddeed milyan iyo boqol kun taasoo u dhiganta kun iyo saddex boqol iyo konton doolar xildhibaanada golayaashu waxay qaadan jireen kun iyo saddex boqol iyo konton doolar xildhibaanada golayaashu waxay qaadan jireen afar boqol iyo koob iyo labaatan doolar oo u dhigantaa laba milyuun konton iyo shan boqol iyo lix iyo labaatan kunoo doolar maantana waxay qaataan siddeed milyan boqol iyo shan iyo labaatan kun taasoo u dhigantaa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo konton doolar waxaan shaki ku jirin in xukuumaddan tahay xukuumaddii horumarka iyadoo aanu qabannay wax badan balse qabyada iyo baahida dalka ka jirta ayaa ka badan waxaa se kala wax se kala hadhi mayno intii awooddeedu noo saamaxday waxaa sanadkan laba kun iyo afar iyo tobanka noo qorshaysan dhammaystirka mashaariicda faraha badan ee socota xoojinta ammaanka iyo firinta maamulka diiwaangelinta muwaadinka koruqaadidda adeegyada cadaaladda iyo horumarinta xeebaha iyo khayraadka badda ammaanka iyo firinta maamulka waa og tihiin oo ciidamadu waxay joogaan duleedka taleex oo u dhow xuduudka somalilan wasiirka caafimaadku wuxuu joogaa buuhoodle waxaanuna ka wada horumar iyo maamul fidin xagga laasqoray iyo barina xagga laasqoray iyo barina waxaa ka socda dadaalo horumar kasta waxaa asaas u ah nabadgelyada waxaan shacbiga jumhuuriyadda somalilan ku boorinaynaa inay nabadgelyada ilaaliyaan kana fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara xasiloonida aynu muddada badan ku soo caanamaanayna diiwaangelinta muwaadinku diiwaangelinta muwaadinku waxay salka ku haysaa in la sugo muwaadin kasta uu xaqa uu u yeeshay muwaadinnimo laguna yeeshay waajibaadka iyo xuquuqda ku laasiminaysa muwaadinka soomaalila muwaadin soomaalilanda u dhashay waxaa saldhig u ah dastuurka somalilan jamhuuriyadda somalilan iyo xeerarkii golayaashana ay dejiyeen oo ay ka mid yihiin xeerarka jinsiyadda iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo xeerka nidaamiyayaasha diiwaangelinta muwaadinka ee aan xeer madaxweyne ku soo saaray cadaaladda iyo garsoorka waxaan hore u qaadannay tallaabooyin badan waanu ku taageerayno dhiirigelinayno kuna kobcinayno bahda garsoorka iyo cadaaladda waxaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba xoogga saari doonaa xoojinta iyo kamiro dhalinta garsoorka iyo cadaaladda kana daali mayno ilaa inta bulshadu helayso adeeg loo baahno adeeggii loo baahno horumarinta xeebaha waxaa dhammaan ka warhaysaan safarkii dheeraa aan ku soo maray dhammaan xeebaha somalilan si aan ogaado durufaha nololeedee bulshada si aan ugu ku galo waxna uga ogaano qalabkii loo qaabkii loo hormarin lahaa loogana faa'iidaysan lahaa xeebaheenna iyo khayraadka ku duugan sanadkan waxaanu waxaanu samayn doonaa daraasad dhammaystiran oo ku wajahan horumarinta xeebaha iyo khayraadka badda waxaanan hay-adda dawliga ah hay-aad waxaanan hay-adaha dawliga ah iyo kuwa maalgashigaba ugu baaqin in xoogga la saaro horumarinta xeebaha gabagabadii culimmada maadaama aynu nahay boqol kiiba boqol dad muslimaan nahay waxaa culimmada door weyn iyo mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta diinta islaamka dhaqanka suuban iyo ammaanka waxaa lagama maarmaana waxaa lagama maarmaana inaynu ka midowno iskana kaashanno durufaha jira si aynan da'yarteenna loogu marin habaabin fikrado xag jir ah oo aanu diinteenna waafaqsanayn anigoo anigoo xoojinaya doorka culimmadu ku leedahay bulshada iyo ilaalinta dowladnimada anigoo ogsoonu culimmadu yihiin birmagaydo isla markaana ka shidaal qaadanaya dastuurka qodobkiisa boqol iyo han iyo tobnaad qodobkiisa boqol iyo han iyo toban ilaa boqol iyo kob iyo labaatan waxaan soo saari doonaa guddidii culimmada ee dastuuriga ahaa beesha caalamka waxaanu diyaarnahay inaanu kala shaqayno beesha caalamka danaha guud ee la wadaago sida ammaanka la dagaalanka barcadbadeeda argagixisada iyo degaandhowrista waxaan u soo jeedinaynaa dowladda caalamka inay garwaaqsadaan raabitaanka iyo xaqa ay u leeyihiin shacbiga somalilan ka tashiga madax bannaanidooda sidoo kale sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa qaramada midoobay dalalka deqbixiyaasha iyo hay-adaha samafalkaa inay si mugli noogala qayb qaataan dibudhiska iyo horumarinta dalka haweenka waxaa hore laba jeer idinku soo gudbiyey kootadii haweenka anigoo qadarinaya qiimaha ay haweenku bulshada u leeyihiin iyo kaalinta ay kaga jiraan horumarka dalka waxaan mar saddexaad idinka codsanaya in galoa la hor keeno baad ka gudataan waajibkiina dastooriga dhammaan golayaasha qaranka gurbajoogga somalilan iyo guud ahaanba bulshada reer somalilan waxaan ugu baaqayaa inay si lug leh loogu diyaargaroobo xuska maalinta qaramada somalilan ee siddeed iyo tobanka mey aad iyo aad baad u mahadsantah